faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
axmed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullahi cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo doo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon maamulka galmudug oo ka hadlay dil xalayto dad shacaba lagu geystay koonfurta magaalada gaalkacyo ee galmudug madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay dad xalay lagu laayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay dilkii xalay dad gaaraya sagaal qofkood lagu geystay koonfurta magaalada gaalkacyo xildhibaannada labada aqal oo ka hadlay dil xasuuq ah oo xalay ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada ammaanka galmudug oo howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka sameeyey maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gaaray dalkaasi kuweydi soddon kun oo arday ah oo maanta u fadhiistay imtixaanka deegaanada maamulka somalilan intaa dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu door korroon warka door ee raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad laba kun toban iyo toddoba waa toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa ka hadlay dil xasuuq ahaa oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre iyo taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska galmudug korneyl cabdi jaamac cabdulle xabeeb oo si wada jira warbaahinta ula hadlay maanta ayaa sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa qaabkii dadkaasi lagu laayay xalay waxa uu sheegay inay si weyn uga xun yihiin dilka xalayta ka dhacay ama loo geystay dadka shacabka ee ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed mas-uuliyiintan oo si wada jira shir jaraa'id u qabtay ayaa waxay sheegeen in ay baaritaan samaynayaan islamarkaana ay ku raadjoogaan kooxihii dilkaasi iyagu ka dambeeyey
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xalay magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay laba shil oo hool xun nisarkaala baa la dilay waan ka tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto ciddii dishayna waan dabagelaynaa waxaan kaloo arrintaas ka sii dambaysay mid kasii foolxun dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayakana waan ka tacsiyeynaynaa dad wax magarataa baa laayay waxaan ka raalinahay maha ka maamul ahaan dadkaani waa dadkii nala noolaa ilaa iyo labaatan sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamulada ay ka soo jeedaanba waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo imaan allaha naga siiyo ka maamulka galmudug ilaa heer madaxweyne waxaan rabnaa inaan dadka reer koonfur galbeed iyo reer hirshabeelle u caddayno arrintaas waa tillaabaan ka qaadaynaa waxaan rabnaa inay isdejisaan inaan saxmad la kicinin oo lagu daba joogaa waad ogtihiin meeshaan dadkaan waa dadkii markii meelo kale ha ka soo qaxdaan aad u soo qaxdeen weeye wixii dhacayna annagaa u joogna haddii ilahay idmo inaan waxalka qabadkeeda inta waxgaradka ah oo dhan baa ka xun waana la dagaalhayaa waxaan codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa dadka reer koonfur galbeed khaasatan in kacdoonka la joojiyo waxaan ka tacseenaynaa shilalkii xala ka dhacay gaalkacyo oo ugu horreeya sargaalkii lagu dilay gaalkacyo ay ka dambaysay dad badan oo shacaba oo la laayey ee waxaan marka hore uga tacseenayaa maamulada ay ka soo jeedaan hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan leedahay samirga iman allah naga siiyo dhammaantaya way naga wada dhinteen dad aan caqligooda ehel u ahayn baana waxaa geystay waxaan leenahay iyagana jannadii allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeenna samirga iman allah ka siiyo dhammaantood sargaalka dhintana waxaan leedahay isagana jannadii allah ka waraabiyo asagana gacan ka xaq daran baa dishay dadkan reer galmudug bay ahaayeen waa dad ehelo ah waa wiil iyo walaal iyo xidad iyo xigaalo raalli kama nihin wixii xala dhacay waxaan raalli ka noqon karna maaha sargaalka dilkiisa raalli lagama noqon karo kuwa ka horreeyaa la laayey in inta la laayo lagu badbaado se raalli lagama noqon karo ayagana inta la laayo la sugo raalli lagama noqon karo
kuwaasi waxay ahaayeen duqa magaalada gaalkacyo xirsi yuusuf barre iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska galmudug korneyl cabdi jaamac cabdulle xabeeb isla gaalkacyo ayaan ku guda jirnay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaana dhanka galmudug ayaa waxaa maanta ka bilowda howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo iyadoo sidoo kale ciidamadu ay baadagoobayaan kooxo xalayto dil xasuuqa ka geystay koonfurta magaalada gaalkacyo waryahayaga magaalada gaalkacyo siraaji yuusuf sugaal ayaa iiga warramay xaaladda guud ee magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka galmudug iyo howlgallada ka socda halkaasi aad baad umaasan tahay sharmaarke magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xalay waxaa ka dhacay dib loo geystay sargaal ka tirsanaa hay-adan sugada ka howlgala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dilkaasi kadib ka dambeeyey durwadeed loo geystay dad rayid ah oo qaarkood u badnaa ganacsato kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbe soomaaliya ilaa hadda meydkii dadkaasi xalay lagu dilay qaybo kamida duleedka gaalkacyo ayaan ilaa hadda laasin ehelada qaar iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa isku dayaya in dadkaasi loo sameeyo aas dhinaca kale gaalkacyo waxaa ka socda howlgallo ay wadaan xilligan ciidamadan horsugada galmudug iyo sidoo kale booliska gaalkacyo ka howlgala oo kaashanaya ciidamada milatariga ee kuwaas oo xaafadaha iyo sidoo kale qaybo kamid ah wadooyinka waaweyn magaalada gaalkacyo xilligan lagu arkayo waa garta marka maxay tahay sababta loo aasi laayay dadka xalay la dilay
ilaa hadda lama oga sababta ku keystay ciidamadan ku heerta ahaa sargaalkii la dilay sababta dadka intaan leeg ay halmar u jireen dadkii ehelkoodii ayaa qaarkood waxay u sheegeen warbaahinta inay doonayeen cadaaladda in horkeeno dadkii ka dambeeyey xasuub wareerkan loo geystay dadkan rayidka ahaa ee umnigaa ku shaqaysanayey qaybo ka mida magaalada galkacyo waxaa kaloo jira ee dad ayaduna ilaa iyo hadda ay gacanta ku hayaan laamaha amniga kuwaas oo sheegeen baaritaano ee la xiriira inay ka mid ahayeen al-shabaab inay ku socdaan waa garta marka een, waxaad ii sheegtay in howlgallo ay socdaan ciidamadu wadaan howlgalladaasi ilaa hadda ma jirtaa cid lagu soo qabtay Ee, in ka badan sida wararka aan ku helayno ee, saddex qof ayaa hadda gacanta ugu jira laamaha amniga kuwaasoo hadda ay ku socdaan baaritaano qaar ka mida dadkii xalay lasoo qabtay ayaan xilligan qaarkood la sii daayey kadib markii la sheegay in lagu waayey Ee, goor sii horeysay ee, duqa degmada gaalkacyo ee taliyey ku-xigeenka ciidamada booliska galmudug cabdi jaamac cabdulla xabeel oo booqday isbitaalka gaalkacyo ayaa sheegay in bulshada gaalkacyo looga baahan yahay inay dejiyaan islamarkaana la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago kooxaha doonaya xiriirka amniga bari ay ka abuuraan qaybo ka mid a magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug Ee, waa garta siraajow marka een, eh, waxaa igu maqaalaa in een, dadkii ka soo jeeday koonfurta soomaaliya ama koonfur galbeed ee gaalkacya ganacsiga ku lahaa saaka ama maanta inay xiran yihiin goobahoodii ganacsiga marka ma jirta arrintaa
qaybo ka mid a goobihii ganacsiga dadkaasi kasoo jeeda ee, dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ku ganacsan jireen ayaa xiran ee, kuwana qaarkood waa furan yihiin intooda badan ee, sida caadiga ahayd goobihii ganacsiga isku socodka gaadiidka waxbarashada gaalkacyo saakay oo kuwa sidii hore u socda ha yeeshee ee, goobihii qaar ay ka qey- ka shaqayn jireen dadkii xalay la laayay ayaa xiran oo meherado waaweyn oo caanka gaalkacyo ay ku jiraan Ee, waa garta marka ee, iyo waran een, eh, sida looga dareemay dilkaasi gaalkacyo iyo dadka shacabka ee, maaragtay ee, hadalhayntooda
inta meelaha ugu badan ee bulshada iskugu timaado waxaa si weyn laga hadalhayaa ee, falkii xalay ka dhacay gaalkacyo waxaana inta badan shacabka gaalkacyo ka muuqata shucuurda sida ugu xun yihiin ee, dhibaatadan ku habsatay dadka ee kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo loo aanaynayo ama sabab u noqday dilalka ee joogtada ka noqday gaalkacyo ee berihii ugu dambeeyey loogu geystay xubno ka tirsan ee, maamulka galmudug ama laamaha amniga ama sidoo kale kuwa u shaqeeya hay-adaha samafalka ee ka horgala magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug inta badan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayay cabsi weyn aan horey u qabin iminka muujinaya kuwaas oo sheegay in ay ka cabsi qabaan in wixii xalay oo kale ay ku dhacaan dadka hadda ku sugan ee qaybo ka mid a koonfurta gaalkacyo kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada gaalkacyo siraaji yuusuf sugaal dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dilkii xalayto dad rayid ah lagu geystay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyahayaga xasan axmed maxamed ayaa warbixinta warkaa inoo sii qaada dhigaya wasiirka wasaaradda warfinta dhanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay aad uga xun tahay falkii sagaalkii qof lagu dilay kuwaasoo dhammaantood ahaa muwaadiniin soomaaliya ah aan waxba galabsan macdii lagu xasoo dadka shacabka ayaa wuxuu ku tilmaamay inay tahay mid dadka soomaaliyeed kala geynaysa islamarkaasna wuxuu sheegay in arrintaasi aysan ku bannaanayn sharciga islaamka iyo bini'aadanimo intaba isagoo sii hadlayay maxamed cabdi xayir maarey wuxuu ballan qaaday in dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha ammaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxgaradka odayaasha dhaqanka culamadiinka in cadaadsi ay ku samayn doonaan baaritaan lixaad leh islamarkaasna dadka ka dambeeyey arrintaasi tallaabo sharci ah laga qaadi doono wasiirka wasaaradda oroofinta iyo dhaqanka dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si kula taxsi wuxuu diray dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ka bixeen sagaalka qof ee xal lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug kuwaasoo dhammaantood ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kale wuxuu ka hadlay wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya afartii qof ee dhowaan lagu dilay duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kuwaas iyaguna kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaca ra-iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dowladda soomaaliyeed waxaanu cambaaraynaynaa aada uga xunnahay ficil aan la aqbali karin ah ee dhacdada ka dhacday ee dilka lagu laayay dad soomaaliyeed waan waxba galabsan magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horreeyey ee dad sidaas oo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga dhuusamareeb ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaaraynayna waa ficilo runtii kala geynaya shacabka soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa waa ficilo aan sharci islaam aan ku banaanayn iyo sharciga bini aadanka uu uu uu ku dhaqmo wada nool aanu aanu aanu ku aanu ku dhaqmayn oo kala geynaya shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah isla markaana qof soomaaliya oo dalkiisii ku nool oo waxba galabsan baarisna marin dhiiggiisa lagu daadiyey oo lagu dilay waxaanu ballan qaadaynaa dowlad ahaan annakoo kaashanayna hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed annakoo kaashanayna oday dhaqameedyada annakoo kaashanayna culimada dadka waxgaradka ah ee soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baaris lixaad leh oo dadkii ka dambeeyey ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeli doono waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayay sidoo kalena waxaanu ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed inay ka dheeraadaan dadka soomaaliyeed oo muddo soddon sano ku dhowaada nabadgelya darro iyo dil iyo dhibaato ku soo noolaa halkii ay ka ka ilbixi lahaayeen in hadda ay ficiladaas oo kale ay dhacaan wax aada iyo aada looga naxo weeye waxaanu ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay arrintaa mas-uuliyad iska saaraan dadka waxgaradka ah iyo madaxda joogta deegaanada ficiladu ka dhaceen inay inay uga hormaraan dowladda dhexe oo tallaabooyin qaadaan sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa shacabka soomaliyeed inay isdejiyaan in dowladda soomaaliyeed loo daayo in ay hor keento cadaaladda oo xanuunkii ay marsiiyeen qof aan waxgalabsan la marsiiyo dadkii dilalkii kala duwanaa ee kala horreeyey geystay
codkaasi wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey waxaa u dambeeyey warbixintii waryahayga xasan axmed maxamed halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysataan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala socotaan bartaanu ku leenahay internetka w w dot radio cadaado dot com madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay xil waa dilkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee lagu xasuuqay sagaalka qof ee ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynihii hore dowladda goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu si kollu cambaareeyey dadkii lagu laayay koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu sheegay in sagaal qof ee dilka loo geystay ay ahaayeen dad aan waxba galabsan kuwaasoo dhammaantood ahaa ganacsato ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii hore galmudug waxaa ugu baaqay waxgaradka gobolka mudug iyo mas-uuliyiinta reer gaalkacyo ee maamulka galmudug inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey dilka cadaaladana la hor keeno sidoo kale wuxuu dadka kale ee reer koonfur galbeed ee ku dhaqan gaalkacyo u soo jeediyay inay isdejiyaan islamarkaana dulqaad ay muujiyaan xalay ayaa magaalada gaalkacyo lagu dilay sagaal qof oo shacaba kuwaasoo hal goob ah lagu toogtay waxaana dhacdadaasi geystay kooxo hubaysan oo ka caraysnaa dil loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda galmudug kaasoo xalay fiidka hore lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isla arrintaas ayaan dhegaystayaal ku guda jirnay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa si weyn u cambaareeyey falkaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u cambaareeyey dad shacab ah waa dadkii shacabka ee xalay lagu laayay magaalada gaalkacyo qeybta galmudug kadib markii kooxaha deegaanka ay ku eedeeyeen ay dileen sarkaal ka tirsanaa galmudug xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay laamaha amniga galmudug inay si deg dega baaritaan ugu sameeyaan dadkaasi islamarkaana cadaaladda la hor keeno ciddii ka dambaysay dilkaasi waa wax laga naxo in dad gaaraya toban qofood lagu dilo magaalada gaalkacyo hal habeen sabab kasta oo loo tiriyo waan cambaaraynayaa falka foosha xun iyo dadkii ka dambeeyey waxaan u tacsiyanayaa ehlada ay ka geeriyoodeen dadkaasi waxaan ku adkaynayaa maamulka galmudug iyo waxgaradka galmudug guud ahaan iyo gaar ahaanna kuwa reer gaalkacyo inay ka wada shaqeeyaan sidii gacankudhigilayaasha loo horkeeni lahaa sharciga si cadaaladda u shaqayso ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud saraakiisha ciidamada galmudug ee gaalkacyo ayaa warbaahinta u sheegeen dilka dadkaasi uu yimid kadib markii kooxo hubaysan ay magaalada gaalkacyo ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda galmudug islamarkaana dadka deegaanka ay cayrideen ay cayrsadeen laba ka mid a kooxihii dilka geystay kadibna guriga gurigii ay galeen laga soo saaray toban ruux ayna dileen sagaal ka mid a kooxaha deegaanka oo ka caraysnaa dilka sarkaalka nabadsugidda ka tirsanaa weliha dhegaystayaal warka duhur ayaad la socotaan isla dhacdadaasi ayaa waxaa si weyn looga hadlay ama uga hadlay ummadda soomaaliyeed xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay islamarkaana si weyn u cambaareeyey dilka sagaalka ruux ee kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa codsaday in si deg dega baaritaan loogu sameeyo dadkii lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xildhibaanada labada aqal ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid si weyn looga naxay islamarkaana loo baahan yahay maamulka galmudug ay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyay dilkaasi waxay sidoo kale tilmaameen in loo baahan yahay baaritaan dheeri ah in lagu sameeyo dadkaasi oo ay dileen maleeshiya hubaysan oo ka caraysan sargaal xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo saraakiisha ciidamada galmudug ee gaalkacyo ayaa waxa ay sheegeen dhankooda inay baaritaan samayn doonaan waxaana madaxda labada aqal ay ka codsadeen madaxda ugu sarraysa galmudug in si dhab ah loo baaro dhacdada islamarkaana dadkaasi aan laga harin tan iyo inta gacanta lagu soo dhigayo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa gaaray dalkaasi kuweyde wafdi waa wafdi sare uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeyagaas daahir aadan cilmi dhaqarshe ayna qayb ka yihiin taliyaha ciidanka badda admiraal cabaas amiin cali iyo taliyaha ciidanka xoogga waa taliyaha hoggaanka howlgallada korneyl ciise axmed weheliye ayaa booqasho rasmiya waxa ay ku gaareen dalka kuweyt waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada kuweyt city caasimadda dalkaasi madax sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca kuweyt danjiraha soomaaliya ee kuweyt mudane maxamed cabdulaahi odawa iyo saraakiil kale oo safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee kuweyt ka tirsan wafdiga sare ee wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa inta ay booqashada ku joogaan kuweyt waxay la kulmi doonaan madaxdaas waa madax sare waa madaxda wasaaradda difaaca kuweyt gaar ahaana taliyaha ciidanka xoogga kuweyt sarreeyagaas maxamed khaalid al khadar iyo saraakiil kale oo dhigooda iyadoo hadafka waa hadafka socdaalkooda ula xidhiiro xoojinta iskaashiga difaaca labada dal ee walaalaha dowladda kuweed waxay ku jirtaa dowladaha garab istaagay soomaaliya intii ay burburka ku jirtay waxaana sii xoogaysanaya xiriirka labada geesood ee walaalnimo iyadoo haatan kuweyd ay xubin ka tahay golaha ammaankii qaramada midoobay halkaas oo mar walba ay ka muujiso garab istaagga diblomaasiyadeed marka laga hadlayo amuuraha soomaaliya maamulka gobolka hiiraan ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne cabdi waa madaxweynaha maamulka hirshabelle waare ayaa ka hadlay xaaladda magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu xakameynayay shaqaaqadii ka dhacday magaalada beledweyne iyo halka ay haatan wax marayaan mudane caraale ayaa sheegay taliya waa in dilka taliyihii booliska loo soo qabtay lix qofood haatanna ay ku raajoogaan xubno kale oo ku lug lahaa dhibaatadii dhacday iyo ciddii ka dambaysay waxa uu sheegay inay socdaan kulamo lagu dhammaystirayo xalinta shaqaaqadii ka dhacday beledweyne isagoo intaa raaciyay inay la kulmeen ehelada uu ka baxay taliyaha oona sheegay inay qanciyeen haatanna ay xaaladdu degan tahay gudoomiyaha u warramayay warbaahinta ayaa sheegay in door wanaagsan ay ka ciyaarayaan hawsha ay wadaan waxgaradka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maantana ay ku soo biiri doonaan guddi xaqiiq raadina oo u xil saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay inay hayaan warbixinno horudhaca oo u fududaynaya inay ka gogaaraan soo afjaridda xiisadda halkaasi ka dhalatay iyagoo kaashanaya dadka goobjoogga ahaa waa goobjooga ka ahaa dhacdadii kalabayr ee lagu dilay taliyihii ciidanka booliska gobolka hiiraan gudoomiyaha ayaa sheegay inay qanceen aadna u soo dhoweynayaan ehelada taliyaha markii ay arkeen cadaaladda ay muujiyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana ay dejiyeen caradii ay qabeen wuxuuna sheegay inay ku guulaysteen wadahadaladii ay la yeesheen waxgaradka iyo odayaasha iyo sidoo kale maleeshiyadii ka soo jeeday ama ku garabka ahayd taliyihii la dilay waxaa gudoomiyaha uu sheegay in xaaladda gobolka hiiraan haatan ay tahay mid degan iyadoo inta dhimanna wadahadal iyo walaalnimo lagu dhammayn doono halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaadaha akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda hase ahaatee markaan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
iminkana akhbaaraadka dibadda isbahaysiga milatariga sacuudiga ayaa duqeeyey magaalada sanca telefishinka dowladda sacuudiga waxa uu sheegay in diyaaradaha isbahaysiga duqeeyeen waa duqeeyeen nidaamka gantaalada difaaca cirka halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo telefishinka dowladda sacuudiga waxa uu sheegay in diyaaradaha isbahaysiga duqeeyeen nidaamka gantaalaha difaaca cirka ee maleeshiyada xuutiyiintu ay ku leeyihiin magaalada sanca afhayeen u hadlay isbahaysiga ayaa sheegay in duqeyn inay duqeeyeen dhowr bartilmaameed oo kooxaha xuutiyiinta ay leeyihiin islamarkaana ay burburiyeen awoodda militari ay ku leeyihiin goobaha la duqeeyey afhayeen u hadlay dad waa afhayeen u hadlay dadka rayidka ah waa afhayeenka hadlay ayaa dadka rayidka ugu baaqay inay ka fogaadaan deegaanada lala beegsanayo gantaalada duqeynta ayaa timid kadib markii kooxaha xuutiyiinta ay duqeeyeen garoonka diyaaradaha magaalada abba ee dalka sacuudiga ku dhowaad ay ku dhaawacmeen lix iyo labaatan qofood ciidanka cirka dalka sacuudiga waxa ay shalay sheegeen inay burburiyeen shan diyaaradood oo daroniska xuutiyiinta oo la doonayay in lagu qarxiyo bartilmaameed ku yaalay dalkaasi sacuudiga waxaana ay sheegeen saraakiishaasi in howlgallada ka dhanka xuutiyiinta ay sii wadi doonaan tan iyo inta laga soo afjarayo warkii duhur dhegaystayaal ood kala socoteen warbaahinta raadiyo cadaado anigoo jarmaarkaan idinla socodsiinayay saaxiibkay xasan axmed maxamedna uu soo saaray intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu